halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com door wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa kowdii iyo barkii duhurnimo geeska africa iyadoo ay washington d c na saacaddu ay tahay lixdii iyo barkii aroornimo waa maalin khamiisa shanta bisha may sanadkuna waa laba kun iyo laba iyo labaatanka waxaana barnaamijka duhurnimo ee dhalinyarada maanta idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mida wiil dhallinyaro ah oo shaqo abuur u sameeyey tobannaan dhallinyaro ah oo kale
dhalinyaro badan bay maarata shaqo u abuurtaa dhalinyaro badan waxay ka shaqaystaan arrimaha kameraaga ah oo ay maarata dadka sawirka ka qaadaan ilaa soddon ilaa afartan kamera baa lala soo galaa meesha waxay kaloo samaysaa dhalinyaro kale oo maarata dadka kala hagaan qaarkood albaabka maarata securitiga sameeyaan qaarkood adeegaha u sameeyaan
qodobada aad maqli doontaan waxaa kaleoo ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo qoray buug dhallinyarada soomaalida ay ka baran karayaan dhaqanka soomaalida heesihiina waa idiin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida oo aan idin akhriyo ruushka waxa uu beeniyey wararka sheegayaa in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan dagaal weyn oo ka dhana dalkaasi ukraine dowladda ruushka ayaa ilaa iyo hadda inkirsan waxba kasoo qaad ka dhigtay in dagaal ay kula jirto ukraine taasi oo beddelkeedana ay ku tilmaamtay duulaankeeda howlgal ciidan oo gaara balse saraakiisha reer galbeedka ayaa shaki ka qaba in madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu isticmaali karayo dhoolotuska maalinta guusha militari ee sagaalka bishan may si uu markaas ugu dhawaaqo kordhinta tallaabada militari ee ukraine laakiin afhayeenka kremlinka dimitri peskof ayaa waxa uu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal iyo baar toona lahayn dalalka poland iyo sweden ayaa si wada jira waxay u martigelinayaan shir caalami ah oo deeqbixiyaasha khamiista maanta magaalada warso ay ku leeyihiin si dhaqaale ay ugu ururiyaan dadaalada bini-aadminimo ee lagu caawinayo dagaalka ay ku aafoobeen dadka reer ukraine halkaas oo kumanaan lagu dilay magaalooyin lagu baabi'iyey iyadoo malaayiin qofna ay ka barakaceen weerarka ruushka dowladda poland ayaa waxay sheegtay in baahiyaha ukraine ay aada u badan yihiin inkastoo lacago horeeto loogu deeqay sababo la xiriira baaxadda khasaaraha dagaalka iyo in malaayiin reer ukraine ay u baahan yihiin gargaar deg dega shirka deeqbixiyaasha caalamiga ee heerka sare ee ukraine waxaa si wada jira u qabanqaabiyey ra-iisul wasaaraha poland iyo kan sweden oo kaashanaya guddiga yurub iyo madaxweynayaasha golaha yurub warkiina dhegeystayaal waanaga intaas door wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal idin leeyahay siyaad mooge guure waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool dhadhaab waxaana uu shaqo abuur u sameeyey tobannaan dhallinyaro ah oo ku nool xerada dhadhaab isaga oo hirgeliyey xarun ay dhallinyaradaasi ay ka shaqeeyaan sawirradana ay ka qaadayaan dadweynaha sida maalmaha ciidda iyo aroosyada siyaad mooge guure ayaa wuxuu u warramay waryaheena v o a ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol aqalhiru waxay kaloo samaysay wakhtimaha ciid iyo wakhtimaha kalaba dhalinyaro badan bay maarata shaqo u abuurtaa dhalinyaro badan waxay ka shaqaystaan arrimaha kameraaga ah oo ay maarata dadka sawirka ka qaadaan ilaa soddon ilaa afartan kamera baa lala soo galaa meesha waxay kaloo samaysaa dhalinyaro kale oo maarata dadka kala hagaan qaarkood albaabka maarata securitiga sameeyaan qaarkood adeegaha u sameeyaan ilaa ay soddon kaloo dhalinyaro ayagan hoteelka toos ugu shaqeeyaan oo arrimahan maalinta ciidda ay dadka badan imaanayaan qaarkood nadaafada sameeyaanoo sida dumarkao kale oo deegaanka way u badan caawiyaan arrinta nadaafadda naga caawiyaan marka dad aan ku xisaabno ilaa soddon iyo soddon iyo shan qof yay toos aqaliyadu maanta u shaqogelisaa ilaa afartan oo dhallinyarana waxay la imaadaan si dantooda ay uga shaqaystaanoo kameeraaga iyo arrimahaasay dadka ka caawiyaan marka arrimahaas maarata aqaliyadyo ay maanta ciidda ay dadka u diyaarisay siyad maadaama aad tahay maamulaha xaruntan dhalinyaro fara badan oo deegaankan dhadhaabaya sidoo kale kuwa xerooyinka qaxootiga ee dhadhaaba shaqala'aan bahasan baa haysay dhallinyaradan goobtan fursado shaqay ka heleen tusaale ahaan oo kale goobtan hadda ku sugan waxaa ii muuqata dhalinyaro fara badan oo kaamerooyin wata dhalinyaradan nin walba wuxuu ku howlan yahay dad uu sawira ka qaado dad markaas uu sawiradii u qaaday uu hagaajinayo ama uu caddaynayo ee qaarkood ee dadka sawirada laga qaadaya bay kala hagayaan oo sida tusaale ahaan oo kale goobtana quruxsan goobtana quruxsan marka maxaa kugu dhaliyey in dhallinyaradan deegaanka iyo kuwa qaxootiga aad shaqa abuurkan u samayso mid horta waad og tahay dadkan oo carada qaxootiga ama dhaadhaab host community dadkan degan dhallinyaray u badan yihiin dadkana badi qaxootiga dad fursa u haastaan inay meelo kala shaqo u doontaan way ku adag tahay aqaliyaroor markaan furaynay waa meel maarataan loogu talagalay talxiis ayadoo salka ku haysa hidaaya dhaqanka soomaalida marka markaan aan aragnay dadka baahida ay qabaan ay weliba aad u xiisaynayaan inay maaragtay sawirooyinka iyo banaanbaxan iyo baashaalkan ay aad u jecel yihiin yaan waxaan u samaynay dhallinyaradii inay maaragtay ismaamulaan maalan dhallinyar haddaad arkaysa waxay qabaan organisation urur ahaan bay ku imaadaan ayagaa isdiiwaangeliyeen anaga marka waxaan u samaynay fursaddii ayagii marka waxaan u samaynay dhallinyaradii waxaan hadda u diyaarinay qolo maaragtay tababaraan sidii kameeraaga loo qaado oo ayaga nafta marka kameeraagi naftigiisa sawirka sidii loo qaado sawirka sidii loo analyse gareeyo video duuban sidii loo bixiyo sawiraha naftigooda sidii loo qurxiyo iyay maarata dhallinyarada samaysteen anaga marka waxaan ku kaalmaynay inaan maarka hawadii aan u diyaarino ayagana ismaamulaan anaga wax shaksi oo lacag ahaan ooga qaadna ma laha laakiin ayagana waxay noo sameeyeen dadkii bay soo jiidanayaano oy meesha iskugu keenayaan marka dhallinyarada marka tii bay aad u xiseynayaan taa maxaa waxaa ka baxsan marka dhallinyaro kaloo gooni aan u shaqagelinay ayaga dhallinyaradan kameeraga wataan aan dhaheenoo xagga security-gii xagga maamulka oo dadka kala hegaayeen xagga maalan meelaha hadda maaragtay aan wanaajina cooska iyo arrimaha qurqurahan iyo ubaxa dhallinyaraha u taagan oo maarata dhallinyarada meeshii hadda ayagoo gelayiin oo maarata samiro ku qaadanayiin si haddana ay u jijabinin ay u samaynayaan dad kalea waxaa meesha ku howlan nadaafadii qashinka dadka ay aruuriye ay ku daadiyeen aruurinayaan marka waxaan odil isku soo duuduub aqaliyado marka waxay fursad u siisay bulshadii inay ma aragtay wixii ay ayada ka faa'iiday inay dad ay dabka ugu celiso waana waxyaala maalinta ciidda ay u badan tahay laakiin maalimaha kale sabti iyo xadda iskuulaha markii la xiro dhallinyaro ay fasax ay leeyihiin ay aad ay maarata u xiiseeyaan waxyaala marka dadka ay nairobi u aadi lahaayeen ama maalan magaalada weyne gaarsi u aadi lahaayeen iyo aqaliyado maaragtay usoo dhaadhicisay xarooyinka qaxootiga iyo deegaanka dhaadhaab inay maarata aad ugu xiisa waan wax aad anaga noo boorageliyo ciid kastaana waxaan isku daynaa inaan wax ku darno si maarata dadka maalan waxaan afkaar baan ka qaadna maxaad jeceshiin in lagu daro waxyaalaha ay noo sheegaan maaragtay yaan aad maaragtay oo iskugu dhiirigelina ciidda kale inaan oogu darno markii laga taga marka dhallinyaradan waxaa kaloo jira hooyooyin ilmo wata rag ilmahoodii iyo xaaskoodii wata oo waqti goobtan ku wada qaadanaya marka maxay kaaga dhigan tahay in dhallinyaro soomaaliyeed oo deegaankan dhadhaab ku noolaa iyo sidoo kale kuwa ku noola xeryaha qaxootiga iyo dhadhaab ay goobtan ka helaan shaqo abuur sidoo kaleetana ay ka helaan meelo lagu nasto oo sawirra ay ku qaataan marka horta baahida way jirtaa waad ogtahay saddexda qaxooy qaxootiga ah ilaa waxaa ku nool dad lagu xisaabay saddex boqboqol oo kun oo qof taa waxaa sii dheer bobulationka dhaadhaab iyo deegaankii markaad isugu daadaro dhaadhaabna waxaa lagu xisaabay ilaa iyo boqol kun oo qof inay ku nool yihiin meeshan marka adeega noocan oo kale ma jira aqalheria waa hotel maaragtay five star camal hotel lagu qiyaasa marka baahidan horta meeshaasay ka imaatay haye waxaa meeshaasi dheer oo aqalherio kaga duwantahay hoteelaha kale inay maarata dhaqankii soomaaliga ee lagu geliya meesha marka dhallinyarada marka ayagaana tuseen baahida meesha jirto sanad kastaana dhallinyarada baahida ay noo sheegaan yaan maaragta ku kordhinaa maalan waqti hore kameeraag anaga madaxa kumaan haynin anaga marka meel quraxsan oo dadka iskaga soo bannaan baxaan bay ahayd dadkii baana tuseen inay baahi kameeraa jirto dad yar baan ku bilownay sanad kastaana dadka kor bay usii kacaan waxaa kaloo baahida meesha ku jirtaa populationka sii kordhaya oo qaxooti xaro qaxootiga laga imaanayo deegaanka dhaadhaab oo meelo badan looga imaanayo bulshadii oo sii ballaaranaysa marka sanad kastaa waxaad waxay tusaysaa baahida marka familiga for example maalimaha ciidda waxay soo baxaan waxa la dhaho family outkin out outin yacni ilmihii baa lasoo qaadanaya family wadal baa maanka soo familiga nafta waxaan u diyaarinay meel maaragtay ay ku tistaan ay ku nastaan cuntadii ay maaragtay meel kale u raadsan aan u diyaarino waxaa kaloo meesha ka marnayn ood aragtaa xoobayaan aan meesha iskugu keenay sida hadda maalan garoyaad arkaysay waxaad arkaysa xawayaan kaloo meesha joogeen dadkan ay aad ay maarata u xiiseeyaan oy sawiraha ku qaataan marka anaga naftigeega waxay noo tahay farax weyn dadkii maarata inay meeshaay ay maarata mar kasta ay ammaanta u badiyaan dhallinyaradii ay imaanayaana dadkas boqolkiiba waxa usoo baxaan meeshan boqolkiiba sagaashan waa dhallinyara marka ugu dambayntii siyaad soomaali fara badan baa v o a kaa dhagaysanaysaa dunida daafaheedoo dhan waxaa jira dad qurbaha ku noolaa soomaaliyeed ama xeryahan qaxootiga dhadhaab ka dhoofa ama meel kale balse doonaya meele ay wakhti ku qaataan si dhallinyaradan ay shaqo abuur ooga helaan marka maxaad ugu baaqiday horta waa meel maaragtay dadka maaragtay ku xiran xarooyinka dhuquxootiga ama dhaadhaab ama gaaris inay ka soo warjiriyaan oyna ay imaadaan aqal heriyo waayo aqal heriyo sideedaba waa iska meel iska unique ah sideedaba waana meel maaragtay dadka hadda marka imaadaanna si hadda dibadaha ka imaadaanna iyo aad ugu farxaan weliba xagga dhaqanka hiddaha dhaqanka aad ugu farxaan meesha hadda la seexanayo waad aragtay waa iska guri caadi waa guri soomaali aqal heriyo magacu xaggu ka imaaday laakiin waa aqal heriyo la casriyey aqal heriyo ayaa ku dhishon leh aqal heriyo kor waa do aqal heriyo waa hori laakiin uurka markaad gasho waa iska modhan oo maaragtay caadi iska ah dadka marka aad bay u xiiseeyaan marka aqal heriyo hadda kaba jeer waxay jirtaa facebook ay leedahay oo waxyaalaha dadka ay aad u xiiseeyaan aan gelina inay kolley aqal heriyo saaj ay ku sameeyaan oo ay kala socdaan dadka qaxootiyaalka imaanayaan badi dad badan oo reerdhadhaab oo qaxootiyaalka ka baxeen oo dibadaha jiraanna way jiraan markay soo laabteenna aad bay ugu farxeen dadka weli aan noo imaanina waxaa rabna aqal heriyo inay ayagana xiiseeyaan ay maaragtay nasoo booqdaan waa sidaa nii sheegana ma aha meel caadi waa meel xabayaanka naftigiisa maaragtay aan ku kaydino waa meel maaragtay aan rabo dadka inay hadday imaadaan ay aad ugu farxaan haddee jebigana waabad aragtaaba waa meel aad loo qurxiyey
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa siyaad mogo gure oo u waramayey waryaheena v o a ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol haatana dhegeystayaal dhinacii muusica ayaan jalicaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa heesta alkudhigeedu yahay meeday meeday heestaasi waxaa hor u qaaday fanaanka salaad maxamed salaad derbe hase yeeshee waxaa dib u cusboonaysiiyey oo hadda qaadaya fanaanka nuur eebo ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatanna boosaaso wiil dhallinyaraha ayaa magaalada boosaaso wuxuu ku soo bandhigay buug loogu magac diray dhaqan dhowre buuggaasi oo dhallinyarada ay ka akhrisan karayaan sooyaalka dhaqanka soomaalida qoraaga buugga maxamuud maxamed ducaale ayaa sheegay in hadaf ugu weyn ee uu qoray buugga ay tahay sidii dhallinyaradaasi ay wax uga baran lahaayeen dhaqankooda waxaana uu u warramay waryaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf marka buuggan waxaan qalinka u qaatay laba kun iyo sagaal iyo toban kowdii bishii afraad waxaana uu iga dhammaaday laba kun iyo labaiyo labaatan bishii afraad tobankeedii maxaa kugu kalifay markiina qodho buuggan oo aad dhallinyarada u soo bandhigto kadibna aad uga hadasho arrimaha dhaqanka buuggan waxay u kalifay inaan qoro markii aan arkay da'yarteennii iyo dhallinyarteennii oo ka sii guuraya dhaqankoodii sidaa awgeed ayaan waxaan go'aansaday balinta tamartayda ah inaan ururiyo dhaqankeennii soomaaliyeed iyo hiddaheennii sama waaya buuggan waxay sheegtay inaad eh, muddo qoraysay eh, waxyaabaha la odhan karo oo dhallinyaradu ay ka faa'iidi karaan eh, sheekooyinka buuggan ku qoran oo ugu badan tahay dhaqanka iyo waxyaabihii eh, dadka hore ay isticmaali jireen oo dhallinyaradu ay kaga dayan karaan dhaqanka maxaa ka mid ah waxaa ka mid a kow een horta waxaa weye waxaa cutubka koobaad wuxuu ka hadlayaa afka iyo suugaanta afka iyo suugaanta markaa suugaantii baa laba loo qaybinayaa ee tix iyo tiraab baa loo oranayaa dabeedna tixdii baynu qayba ka dhigaynaa tiraabtiina qaybaynu ka dhigaynaa waa wax allaale wixii la tiriyo ee qaafiyad iyo xarafraac leh maaha ma- ee muxuu ahay murt- muxuu tiraabtuna een iyada loo eegi maayo qaafiyadda iyo xarafraacaas marka haddii aan tixda xoogaa ka soo qaato een gabayga ugu horreeya wuxuu le- wuxuu ku- wuxuu le- horta wuxuu leeyahay qaab labadhaca sidoo kale wuxuu leeyahay luuqayn waa lagu luuqaynayaa dabadeedna haddii aan tusaale usoo qaato een gabayga waxaa tusaale usoo qaadinaa guuguulayahow haddaad gugaa ooyeyso haddaad mooday keliga inuu gubayo jilaalku ama aad gabo yaha ku marhangama la diidayso marka isagu wuxuu leeyahay god laba dhaca Ee, sidoo kale waxaa ku xi- xiga buraanburka oo isaguna god laba dhaca buu leeyahay inta badanna haweenka u badan waxaana ku bilaabnaa hobalooy hobalooy hobalooy haddaba buraanbur maaqani baabkiisa weli ma baran oo aan baadhbadho beerkayga waxaa ku jira oo aan baadhbadho buugayga waxaa ku qoran sidoo kale isna geeraarkii baa ku xiga oo waxa weeye geeraarka waxaan tusaale usoo qaadanaynaa ee geeraarkii raago ugaas walhadow faraskayga wer yaraan ku ammaanay wowga maan ka bilaabo ee waxaa kaloo kusii xiga guurowga waxaa kaloo kusii xiga muxuu ahaa shiribta waxaa kaloo kusii xiga heesihii caadiga ahaa sidoo kale waxaa kusii xiga wax la yidhaahdo een, masafadii oo ina jiifta ah een, kuwaasoo dhan waa ku xigaan sidoo kale ee, tiraabtii iyo qaybaheeda Eh, dadka ka soo qayb galay bandhigaaga buugga eh, sidee u arkayeen gaar ahaan dhallinyarada oo ka kala socday jaamacadihii iyo iskuulladii oo xitaa ay ka muuqdeen qaar ka mid a maamulayaasha iskuullada runtii runtii aad iyo aad baan waxugu maxad celinayaa bahda waxbarashada oo runtii buuggan u soo gurmaday oo haddii ilaahay kugu run yahay waxa yimi jaamacadihii waxa yimi dhammaan iskuulaadka maamulayaasha iskuulaadka jooga Een, aad iyo aad ayaan ugu maxalinayaa dhammaan ee, maamulayaashii runtii buuggana buug aad loo xiiseynayay buu ahaayo Een, runtii wax yar baaba ka hadhay ilaa shan boqoloo buug buu ahaa dabeedna wax yar baaba ka hadhay oo waxa weeye barti baa lagu kala qaatay runtiina aad iyo aad bay igu mahad celiyeen Een, buuggaasna buug loo baahnaa buu ahaa marka een, waxaad dareemaysaa bulshadu afkeedii iyo dhaqankeedii inay rabto laakiinse xoogaa aynu ka yara gaabinay insha allahu dadkana waxaan ku boorinaya da'yarta maanta een, aqoon-yahanka een, waxaan ku boorinayaa dhaqankeennii in haddii ilaahay kuu roon yahay aynu noolayno waayo anigu markii aan garaadsaday een, gurigayga baadiyaha shay kasta oo yaallaa wuxuu ahaa shay inagoo aan leenahay cuntadii xeedhaan ku cunaynay fandhaal baa lagu soo radayey qarbadkii baanu ka cabaynay xoolaha laga saaray haddii ilaahay kuu roon yahay waxaan ku seexanaynay weelaa- weylaalistii haddii ilaahay kuu roon yahay gogolanaynay waaye eh, ustaadi waxaa ugu dambaynta inaan ku weydiiyo eh, dhaqan dhowre buuggan aad soo bandhigtay waxaad igaga warrataa caqabadihii intaad ku guda jidhay eh, saddexdii sano ee ugu dambeeyay oo qoraysay buuggan Een, runtii een, caqabaduhu waa iska badnaayeen Een, anigu macallin baan ahaa waxaa laga yaabaa labada gelin baa ina- inaan een, wax dhigayey marka kolla dee waktiga inaad mar kasta wakti baad u baahan tahay caqabadda labaad waa marka aad rabto inaad daabacdo Een, buuggan waxaan ee, waayo een, hadda eryadan boosaaso oo kale iyo aduur puntland daabacadaha waa lana kaga fiican yahay marka daabacadiisi muqdishoaan u diray marka haddana inaan anigu dee isfangareeyo Een, taasina eh, kami- mid bay kami- mid- mid bay kami- ka mid ahayd sidoo kale waxaadan helinayana reference haddana aniga dee reference ma lakin taxraac oo iska yar marka raacayga koowaad wuxuu ahaa een, inaan ku noqdo idaacaddii v o e da barnaamijyadii ay diyaarisay Een, baa horta yanaa taxraac fiican io noqday ha dib u dhegeysto marka runtii een, een, idaacadda v o e da een, waa halka barnaamij ee maanta iyo maalinta bilowday horta aan la socdo iyo abwaanka weyn ee axmed cali axmed faarax cali idaaja marka idaacadaha kale ee soomaaliyeed afka soomaaliya ku hadla een, waxaan- waxaan ku boorinayaa sida idaacadda v o e da inay barnaamijyadaas oo kale ay samayso oo dhallinyaradu ay ka faa'iidaystaan sida muuqbaahiyayaasha iyo kuwa la dhegaystaba runtiiniyo dadku way jecel yihiin dhaqanka in wax laga qoro oo qof kastaaba may dhiirigelin baanba helayey sidaa qof kastaa xagga maaragtay marka hore qoraalka in lagugu dhiirigeliyaa laga yaabaa runtii waalidiintu aad bay u jecel yihiin waayo waxay dareemayaan maanta dhallinyaradii waxliba maadada ugu adag anu hadda waa dhigaa ilaa siddeed sanaan dhigayey waxaa laga yaabaa marka xilliga imtixaanka la gelayo kale macallimiinta xaggee ku soo qaadaysa inaan la odhan laakiin arday soomaaliyeed oo afkiisii hooyo ku hadlaya ayay caqabad ku tahay haddaad weydiiso wuxuu gaawo yahay haddaad igar weydiiso haddaad sidig weydiiso haddii ilaahay kuu ruon yahay wuxuu ku odhanayaa xaggaaga dhowbaan rabaa iyada baadiyaha taalla inaan u tago nuxurka iyo faa'iidooyinka dhallinyaradu ay ka baran karaan ama ay ka akhrisan karaan buugga baan rabaa inaan ku weydiiyo gaar ahaan dhaqanka baadiyaha sida geela fardaha mxua iyo ereyada ku jira noocyadooda
runtii waa waa su-aal muhiima yuusuf garaad marka horta dee faa'iidooyinka geela muxuu geela faa'iidooyin leeyahay kow geela waxaanu ka helaa caano waxaanu ka helaa hilib waxaanu gaadiid baynu noo noqdaa yarad baynu ka dhiganaa magtaynu iskaga bixinaa
dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa maxamuud maxamed ducaale oo qoray buug loogu magac daray dhaqandhowre waxaana ugu rumeeyey wariyahana v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan faarax maxamed cali
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league oo haatan heer gabagaba ah maraya ayaa xalayto labada kooxood ee falareal iyo liverpool waxaay fooda isku dareen lugtii labaad guriga kooxda kubadda cagta ee falareal lugtii hore liverpool laba gool iyo waxba ayay gegideeda anfield kusoo guulaysatay laakiin falareal waxaay doonaysa inay goolasha iska soo guddo isla markaana ay gurigeeda guul ku geerarto taasi ma dhicin inkastoo qaybtii hore ciyaarta ay laba gool oo deg dega la timid taageerayaasheeda iyo dadka ciyaaraha daawanayeyna ay niyadda u gelisay in ay kulankan gurigeeda ku badin karto haddana macallin coloob iyo xertiisu qaybtii nasishada markii ay tageen waxay isku soo sheegeenba waxay suurageliyeen in kooxdoodu ay saddex gool oo deg dega la timaado islamarkaasina liverpool ay saddex gool iyo laba cagta ku mariso kooxda kubadda cagta ee falareal sugeyn falareal waxaa lagaga badiyey shan gool iyo laba kooxda kubadda cagta ee liverpoolna markeedii tobnaad ayay u soo baxday ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka qaaradda yurub ee kooxuhu ay ku baratamaan ee champions leaga liverpool waxay sugaysaa ciddii soo badisa kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo real madrid kuwaasi oo caawa ku ballansan gegida benabeyu ee magaalada madrid lugtii hore afar gool iyo saddex kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gegideeda itixaad stadium kusoo guuleysatay inkastoo wacdara kubareedeed ay soo bandhigtay kooxda manchester city islamarkaasina ay u muuqatay koox aada uga awood badan real madrid haddana kooxda kubadda cagta ee real madrid natiijo wanaagsan ayay kala soo noqotay itixaad oo saddex gool iyo afar oo keliya ayaa lagaga soo badiyey gurigeeda maadaama ay joogto islamarkaasina kulamadii kan ka horreeyey ay chelsea iyo b s g kasoo guulaysatay oo weliba si lama filaana uga soo badisay haatan waxaa la rumaysan yahay manchester cityna inay gurigeeda guul kaga qaadan karto inkastoo manchester city kulankii kan ka horreeyey ee kooxda ay real madrid xafiitamaan ee atletica madrid ay dhegta dhiiga usoo dartay haddana kulankani waa uu ka duwan yahay kaas oo kooxda kubadda cagta ee real madrid koobkan lagu baratamayo iyadaa ah boqorka aan lagaga daba hadlin waxa ay kooxdu koobkan hantisay saddex iyo toban mar halka manchester city aanay abid ku guulaysanin dad badan ayaa rumaysan in kulanka caawa ee manchester city soo badin karto haddii awoodeeda ay ku tashato islamarkaasina macalinku aanu shax waali ah oo kooxdiisa jahawareer gelisa aanu garoonka kusoo gelin sidii uu sameeyey markii ay kooxdiisu ciyaarta kama dambayska iskaga hor yimaadeen sanadkii hore kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaa dad badan rumaysan yihiin beb guardiola iyo kooxdiisu haddii ay isdejiyaan difaacoodana dhuujiyaan inay real madrid gurigooda kaga adkaan karaan halka kooxda kubadda cagta ee real madrid iyo xidiga ay ku duusho ee karim benzimana ay horey usoo caddeeyeen inay garoonka benabeyu ku adag yihiin oo ay guulo ku soo qoyn karaan si kastoo tahaba waxaynu wada dhowrnaa caawa cidda u soo gudubta ciyaarta kama dambaysta ah ee xaqiijisa in ay liverpool koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga ciyaartiisa kama dambaysta ah kula fariya footami doonto waxaga dhegeystayaal xubinta ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo ka nabadgelya
waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay wuxuu ahaa kaasi maxamuud mascade oo ciyaaraha soo jeedinaya haatanna xaggii muusiga ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa ha iga aarsan waxaa heestaasi qaadaysa caddi cali axmed arsan cabdi cali axmed ah ayaa heestaasi qaadaysa waxaana ugu dambaysay barnaamijkeenii duhurnimo intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daandure weyna la sidaa iyo nabadgelyo